habeen wanaagsan dhegeystayaal waa raadi haddalsana kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka habeen somalilan oo mar kale sheegtay in xabada joojin ay jebiyeen xooga deegaanka kadib dagaal maantay mar kale ka qarxay magaalada laascaanood kumeel gaarka ah ee doorashooyinka kuraasta bannaan ee golaha shacabka oo shaaciyey xilliga ay dhacayso doorashada kursiga uu baneeyey ra-iisul wasaare xamse hay-adda maareynta ee musiibooyinka qaranka oo deeqa raashin ah gaarsiisay deegaanka biya cadde ee gobolka shabeellaha dhexe gumiyaha gobolka banaadir oo xariga ka jaray xarunta waaxda daddhigista qeybta galbeed ee laga furay degmada wadajir maamulka jubbaland oo sheegay in al-shabaab ay kala wareegeen deegaano cusub oo ka tirsan gobolka jubbada hoose wararka dibaddana waxaa ka mid ah tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ku dhuftay turkiga iyo suuriya oo sar u kacday
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo isniin ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay labiiyo tobanka februaayo sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa iyo warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan somalilan ayaa mar kale sheegtay in xabado joojintii ay jebiyeen xooga deegaanka kadib dagaaladii maantay ka qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool somalilan waa wasiirka wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaaladii ugu dambeeyey saacadihii lasoo dhaafay dhacay waxaana sidoo kale uu sheegay in xabad joojintii horey ay u dhawaaqeen ay jebiyeen xooga s a c ee kasoo horjeeda waxaana intaasi uu ku daray haatan in ciidanka somalilan ay iska difaaceen weerar kaga yimid dhanka iyo ciidanka s a c
maanta oo ay taariikhdu tahay labiiyo tobankii bishii labaad labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan halkan ku baahinaynaa warbixin kooban oo ku saabsan dagaalka maanta ka socda magaalada laascaanood sida wada ogsoontihiin xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay ku dhawaaqday oo dhowr jeer ku celcelisay xabad joojin bilaa shuruud ah oo dhinaca xukuumadda ah waxaase nasiib darro ah in maanta mar kale kooxaha nabaddiidka ahi ee ka soo horjeeda xasiloonnida magaalada laascaanood ay weerar ku soo qaadeen subaxnimadii hore shantii iyo barhkii subaxnimo fadhiisimadii ciidanka jamhuuriyadda somalilan iyo xaruntii gobolka laascaanood ciidamada jamhuuriyadda somalilan way iska difaaceen weerarkaa kaga yimi dhinaca kale waxaana ay ku sugan yihiin xarumahoodii bay ka dagaalamayaan dagaalkuna wuu socdaa ciidanka qaranku weerarkaasi way iska difaaceen waana iska caabiyeen dagaalkiina ilaa hadda wuu socdaa ciidanka qaranku waxay u taagan yihiin oo ay ixtiraamayaan xabad joojintii ay hore ugu dhawaaqday xukuumadda jamhuuriyadda somalilan xagga xukuumaddana waa ka dhaqangal xukuumad ahaan waxaanu caddaynaynaa in shacabka reer laascaanood uu ka mid yahay muwaadiniinta reer somalilan xaq iyo xuquuqba xukuumadduna shacabkeeda dagaal kulama jirto ee xukuumaddu waxa ay la dagaalamaysaa kooxo argagixiso ah oo shacabka reer somalilan ka dhigtay gabbood oo diidan xabajoojinta diidan waxaanu ognahay dad fara badan oo muwaadiniin ah oo reer somalilan inay jecel yihiin nabadda oo ay ka shaqaynayaan waxaase muuqata inaan waxba gacanta ugu jirin oo kooxaha nabaddiidka ahi aanay oggolayn xabad joojinta shacabkiina ay ka dhigteen gabood aagga tukarag waxaa jira dhaqdhaqaaq ciidan oo ay ka wadaan maamulka puntland ee soomaaliya waxaana ay rabaan halkaa inay ka huriyaan colaad hor leh iyo dagaal ciidanka jamhuuriyadda somalilan toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa ku socday weeraro joogto ah ciidankuna wuu iska difaacayey isaga oo jooga fadhiisimadiisa ugu dambeyn xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay ogeysiinaysaa bulsho weynta reer somalilan beesha caalamka iyo dadka nabadda jecel in xabad joojintii bilaa shuruudda ahayd ee dhinaceeda ay kaga dhawaaqday ay tahay dhaqangal oo ay dhinac oo ay xukuumaddu fulinayso dhinaceeda intaas ayaan ku soo koobayaa warbixintii koobnayd ee ku saabsanayd dagaalka maanta ka socda magaalada laascaanood wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
codkaasina waxa uu dambeeyey wasiirka waa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee somalilan oo sheegay amase ka hadlayay xabad joojin oo uu sheegay in ay jebiyeen xoogga s c ee kasoo horjeeda xukuumadda somalilan sidoo kalena waxaa xusid mudan in dagaal mar kale uu dibi kaga dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kadib xabad joojintii horey ee ugu dhawaaqday somalilan markaana haddii aynu eegno saaxiibayaal hay-adda maareynta iyo musiibooyinka qaranka ayaa deeq raashin ah waxa ay gaarsiisay deegaanka biya cadde ee gobolka shabeellaha dhexe waryaheena cali aadan axmed ayaa ka warramaya qaranka oo ka duuleysa caawinta danyarta duruufaha nololeyd la daalaadhacaya ayaa deeq raashiina waxay gaarsiisay deegaanka biya cadde oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaana gargaarkan raashinka oo ka koobnaa qeybaha cunooyinka ka faa-iideystay dadkooda dadkiinumaa in la caawiyo waxaana fagaaraha raashinka lagu qeybinayo ku sugnaa wasiiru dowlaha wasaaradda dastuurka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey gargaarkan ayaa mahad celintan jeediyey waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in si wanaaga iyo nabadgelyo leh aan u qaybinno raashinkiina loo keenay dowladii noo keentay ama dowladda dhexe ha naqato ama midda hirshabeelle ha naqato aad iyo aad ay u mahadsan yihiin mahadda alle kabacdi hay-addii noo keentay deeqdan oo na soo saaciday ayaan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa dowladda soomaaliya iyo dowladda hirshabeelle waa u mahad celinaynaa degmada biicad waxay u baahan tahay baahi weynay qabtaa xagga biyo xagga ilaah kuuraya raashin wax walbay u baahan tahay marka hay-addaedna soo gaarsiisa raashinkan aadaan ugu mahad celiyahayna mahadala iskale agaasimaha waxbarashada hirshabeelle amiin mukhtaar oo loo soo wakiishay deeqdan iyo xubno ka mid ah maamulka deegaanka biyacadde ayaa dalbaday in la kordhiyo deeqaha gargaarka ee la gaarsiinayo dadka danta yar ee reer biyacadde waxayna sidoo kale mahad celintan u jeediyeen guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka marka hore ilaah baa mahadle meeshaan isugu kaan keena maanta annagoo raashin mucaawinaha qaybinayno hay-adda sabna ugu soo doqdee dowladda hirshabeelle ayaan u mahad celinaynaa oo madaxweyne ugu sarreeyo midda federaalka madaxweynaha federaalkan aan u mahad celinaynaa waxaa waaye meeshaan dadku abaaro badanaa galay shan iyo toban sano ma arag walax mucaawino la yidhaah amba hay-ad la yidhaah mayayna arag shan iyo toban sano kabacdi maanta ugu horraysa in laga qaybiyo deegaanka biyacaddo degaaweynaha biyacaddo in raashin laga qaybiyo ayaa uga horayso ma haddaas horta allah iskale marka dambe meesha waxaa ka jira biyo la'aan ceel male oonka kaga jira meesha fuusadu lacag saa'iday ka joogtaa boqoliyo konton doolar amba toddoba doolar ka joogtaa waxaan rabnaa hay-ada caalamiga iyo hirshabeel iyo federaalkaba inay dadkan ay la soo gaaraan raashinku iska cun maahan waxaa waay biyaha asaasiga ah nolosha biyaha asaasiga waay in biyo lala soo gaaro ama booyada dhaamis amba ceelal hadda laakiin waxaa muhiima in lala soo gaaro booy
maanta waxaa meeshaan la soo gaarsiiyey alxamdulilaahi raashin gaaraya kun qoys oo loogu talagalay in looga qayb qaato dadka ay abaaraha ay saameyeen iyo dagaalada lagula jiray kooxaha al-shabaab sida loogu talagalay nooga suurto gashay
deegaanka biicad runtii bahyo badanaa ka jiray oo ugu horraysay abaara ku dhiftay oo maalmihii ugu dembeeyey aysan helin roobabkii di'i jiray dadku waa dad roob ku xidhan xilliga tacbashada iyo biyihii cabayaan sanadadii ugu dembeeyey roobku aad buu u yaray cuntona maysan helin ay beera jireen biyona maysan helin runtii aadayna u tabadaraayeen guud ahaanna waa ka mahad celiyeen gargaarkan uga yimiday dowladda hirshabeelle iyo dowladda dhexe soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda dastuurka hirshabeelle ahna mudane ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle xildhibaan saada mukhtaar cabdulle hirshabeellena ku matala deegaano ay ka mid tahay biyacadde ayaa ka mahad celiyey gargaarkan ka yimid hay-adda maareynta mas-uulooyinka qaranka isagoo goobjoog u ahaa qaybinta mucaawinadan
gargaarkii ugu horreeyey ee deegaankan soo gaaro oo isugu jiro raashin bur bariis sokor saliid iyo caano ah oo ayna soo gaarsiiyeen dowladda qatar nooga yimiday oo noo soo marsiiyey hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka raashinkaas aadka u tirada yaraa laakiin aadka u tayada badnaa oo bulshada aan aan kofargaray karin amba aan dabooli karin baahiyadooda waxaa loo qeybiyey dadkii loogu talagalaa oo ugu baahida badnaa bulshada waxaana rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay isdaba imaan doonto oo dadka dhiman ee baahiyada qabo oo baahiyadaan la soo koobi karin ee shan iyo tobanka sanahe ay ku dhex jiray
dhanka kalena xilliga ay dhacayso doorashada kursigii u baneeyey ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa la shaaciyey guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka ee kuraasta ka bannaan golaha shacabka ayaa shaaciyey jadwalka qabashada kursiga tirsigiisu yahay hoob oo deegaan doorashadiisu ay tahay kismaayo kursigan ayaa waxaa horey loogu doortay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare waxaana u waayey kadib markii loo magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya qoraal kasoo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in shan iyo tobanka bishan uu ku beegan maalinta arbacada ah ay dhacayso doorashada kursiga hoob laba boqol iyo saddex taasi oo ka dhici doonta magaalada kismaayo dhanka kalena haddii aynu fiirino guddoomiyaha gobolkan banaadir ahna duqa muqdisho ayaa waxaa maantay xarigga uu ka jaray xarunta daddhigista ee gobolkan banaadir oo laga hirgeliyey amase laga furay degmooyinka galbeed ee gobolkan banaadir faadme cabdulqaadir ayaa ka waramaysa
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir agaasimaha waaxda daddhigista gobolka banaadir iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada wadajir iyo mas-uuliyiin kaloo ka tirsan maamulka gobolka banaadir uu qayb ka yahay afayeenka maamulka gobolka taliyo xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxay si wada jira xariga ugu jireen xarunta ee waaxda ee daddhigista ee dhinaca qaybta galbeed waxaana ujeedka halkan looga fura xaruntan uu gudoomiyaha gobolka banaadir ee markaasi ku qeexay inay tahay in dadka inta badan ay saxmad iyo ciriiri ay kala kulmeen dhibaato xoogan ay ku qabeen in safar dheer ay usoo galaan xarunta waaxda dhexe oo lagu shaqaynayo ku taalay degmada shangaani ee gobolka banaadir si dadka loogu dhimriyo ayuu yiri gudoomiyaha gobolka banaadir waxaan markaasi ugu furnay xafiis qaybta galbeed gaar ahaan degmada wadajir ayay markaasi ee bulshada ku dhaqan qaybta galbeed ay ka samaysan karaan warqadaha dhalashada iyo sugnaanta ama daddegista xarig jarka kadib gudoomiyaha waxa uu kormeer ku sameeyey ee xafiisyada markaasi cusub ee laga hirgeliyey degmada wadajir ee dhinaca ee daddegista waxaana intaasi kadib la gudagalay khudbadaha ugu horreynna waxaa hadlay agaasimaha ee waaxda ee markaasi daddegista ee maamulka gobolka banaadir cabdirashiid cabdulaahi salaad waxay noo tahay farxad inaan fulino amarkaadii kaas ahay xaruntaana maanta daa furayno waxaa u soo adeegi doona doona dhammaan degmooyinka ku abtirsada xarunta galbeed degmooyinka xarunta degmada hadda aan aan joogno xafiiska ku yaalo degmada wadajir kaaxda iyo dayniile iyo grass valley iyo iyo dharkiinley iyo adeegyada dad dhigistu ay bixido deegaanada ka baxsan gobolka banaadir ayaa usoo adeeg doontaa xitaa waxay u suurageli doontaa inay halkan ka qaataan adeega dhalashadii sugnaanta ee waaxda bixido
sidoo kale dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay axmed cabdulle afrax oo ah gudoomiyaha degmada wadajir oo maamulka gobolka banaadir kaga mahadceliyey sida hufan ee degmada wadajir looga hergeliyey xafiiska ee markaasi ee waaxda daddegista oo uu sheegay in dad badan oo ku dhaqan gobolka banaadir ay u fududaan doonto helista ee warqadaha dhalashada iyo sugnaanta aad iyo aadaan u bogaadinaynaa aragtidan suuban ee quruxda badan ee adeeg daadejinta ah runtii dadkuna sidaas ayay ugu farxeen mudane gudoomiye aragtidaada ku saabsan in adeeggii ay meelo fog u aadi jireen halkan ay ka helaan waxaan rajaynayaa in hoos usii daadigi doonto ilaa ay qof walba meesha ugu dhow ee uu ka heli karo ay noqoto meesha meel aada uga fudud meesha hadda ay joogto mudane gudoomiye aad iyo aad ayaan kuu soo dhawaynaynaa uguna faraxsannahay adeegan oo runtii kahaqab tiri doono bulshadan muxuu ahaa baahi ay qabeen sidoo kale dhankiisa waxaa hadlay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir cabdicasiis cismaan maxamed oo sheegay in muhiim ay tahay in bulshada ku dhaqan maamulka gobolka banaadir ay si sahlan ku helaan loona fududeeyo ee warqadaha daddegista ama dhalashada iyo sugnaanta maanta daafurkan la daafurayo daddegista sida aad la socotaan xaruntii ugu muhiimsaneyd ee gobolka banaadir ee ugu horreeyey laga daaf waxay ahayd xaruntii degmada shangaani waxaan maanta aan u taagannahay waxay tahay in xaruntii galbeed laga furo adeegii daldegista oo ahaa adeeg oo muhiim u ah bulshada soomaaliyeed sida aad la socotaan dunida qofka muwaadinka soomaaliyeed marka uu koonkan yimaado waxaa muhiim ah inuu helo recording ama dhalasho dhalashadaasoo ahaanayso citizenshipnimadiisa cadaynayso si loo helo in qofkaas muwaadinadiisa loo xaqiijiyo taan waxay tahay marka halbeegyada annaga noocad oo ah in aan keennay degmadii wadajir si ay u gaarto degmooyinka dariska la ah sida dharkeynley daynila deegaanka kaxda degmada kaxda iyo deegaanka garsbaley intaas waxaa loo loogu sameeyey wax kale maysan ahayn daruufaha adag ee dadkeena soomaaliyeed ay ku nool yihiin in loo soo daadejiyo ay adeegood ay ku helaan xaafadahooda iyo deegaankooda yuusuf xuseen jimcaali madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho oo halkan qudhiisa ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sheegay in toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir ayagana qaybo ka mid a dhowaan laga hirgelin doono xafiisyo sidaan oo kale ah
daadejintii adeegii daddhigista ee warqadihii sugnaanta iyo dhalashada inaan degmada wadajir ka xarig jarna saakay guulahay noo tah sidaas si la mid ah waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo adeeg xalaal ah oo hufan oo dhimrina ay ku jirto in loogu khidmeeyo shacabka masaakiinta ah ee adeegga uu soo doonanayo halkan maxaa yeelay waxaan qabnay dareen ah qofka halkan ka tago ama kaxda ka soo tago ama garas baaley ka yimaado ama dayniile ka yimaado inuu halkaas iyo badii liido shangaani uu adeeg u doonto inay culays ku tahay bajaaj raaca waddooyinka xeran dhibaatadooda iyo rafaadkaasi ayaan uga soo gurmanguud
ahaana dhegeystayaal warkii habeenne aad kala socoteen raadiyaha dalsan intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa ciddii wararka iwsagaan waxay dib kaga heli karaan baraha internetka baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talalhel